waa mahadsan tahay waana dhowahay marka koobaad heshiiskaas ay wada gaareen dowladda puntland iyo shirkadda b o a b n o runtii kajaaliyada ahaan midooda yurub ee puntland waan soo dhaweynaynaa annagoo si taxadar lana uga warqabna si taxadar lana u fiirinay xaaladeeda una aragnay inay tahay mid masaaliix iyo dan ay ugu jirto horumarka deegaanka puntland ayna tahay janis ah mid aada muhiim u ah dalka iyo deegaanka mid gobol iyo mid dalba
waa tahay guddoomiye horay xilaal kala duwan oo wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda iyo tikadaha ayaad soo qabatay dabcan arrintan heshiiskan cusub soo laisma dhigi karo horumar weyn bay u tahay shacabka ee puntland kaasi oo ku aadan ballaarinta tikada iyo maamuliddeedaba runtii ka barshonaal ahaan inta aan khibrad uga leeyahay oo aan kasoo shaqaynayay dekedda iyo wasaaradda runtii waxaa la inta ka xogteeda hayse ay og tahay dekedda magaalada boosaaso oo hooyadii puntland saasay tahay iyadoo ay tamarteedu yarayd oo dhiibka dekeddu badniinkiisu uu nine minter wax ka yar uu ahaa waa waxaa la ogaa inay marba marka ka dambaysa soo buuxsamaysay oo ciid ay soo gelaysay anigu waxaan ahaa qofkii ugu horreeya oo ku bilaaba xafaarad in la qodo xafaarad taaleeyo unbnb ay bixisay laakiinse aan capacity weyn lahayn taasoo ganacsatada reer puntland iyo shacabka reer puntland ay dekedaas muhiim u ahayd in mar loo helo in la gaarsiiyo diib maraakiibta waaweyn ee internationalka ay kusoo xirtaan ay noqoto degdeg ballaaran marka waa wax aan maanta shaacal madow laga gelin karin inay boosaaso u baahan tahay puntlandna ay u baahan tahay in dekedaa la ballaariyo ayna noqoto deked leh capacitigeeda dekadaha caalamka ay leeyihiin
waa tahay dabcan waktiga ay maamulayso waa soddon sanaa lagu sheegay soo laisma dhigi karo aad bay u badan tahay
runtii beriodka waktiga haddaba waxay shaqaynaysay muddo soddon sano ku dhow dekeda adduunkana dekadaha qaabab kala duwan developmentigana qaabab kala duwan baa loo sameeyaa maalgashiguna wuxuu leeyahay qaabab kala duwan oo loo maalgashado waxaa hadda sida ku cad heshiiska madaxda wasaaradduna ay ka dhawaajisay uu yahay in dekeda muddada la maamulayo ay hay-adaasi ama shirkadaasi ay maamuli doonto waxaa la yidhaahdo orta administrationka nakiise waxaana la yidhahdo customka oo oo ah canshuuraha caadiga ah ay dowladda puntland iyadoo ay maamulan doonto marka uma arko inay tahay muddo fog anoo ka qiimeynaya dhaxalgalka mustaqbal ee dalku uu u baahan yahay futureka fog ee lagama maarmaanka ah in indhaha si dhaba loogu qabto
waa tahay heshiiskan sidoo kale soo laisma dhihi karo dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland badaha ku baaba-aya tahriibka gelaya fursad shaqa abuur laftirkeeda u noqon doontaa oo shirkadaasi way shaqaalaysiin doontaa
waxay heli doonaan waa fursad laga maarmaan ah oo muuqata waana fursad ballaaran oo ah mid shaqa abuurid dhinac dekadeed dhinac ganacsiga ballaaranaya oo bulshadu ay ka heli doonto dhaqdhaqaaq badan oo shaqo abuurideedu ay imaanayso infrastructurekuna wuu isku xirnaanayaa oo waxaa ka soo bixi doona dekadu markay yeelato capacity weyn waxay heli doontaa development kale oo deegaanka jidadka ah waxay heli doontaa development badan oo ah shirkado badan oo waddanka soo dega kuwaas oo dhan waxa ay noqon doonaan wax create gareeya in dhalinyarada ay helaan jaanis ay ku helaan shaqo ay noloshooda iyo aayahooda ay ku daboolaan waa tahay guddoomiye inta badan ma sahlan oo shirkado shisheeye marka ay la wareegayaan meel soomaali maamulaysay waxaa la sheegaa in ay keenaan shaqaale iyaga gaar u ah oo ajaaniba halkaasna fursaddii ay uga baxayso dhallinyaradii markii hore ka xamaalan jirtay dekedda taasi suurtagal ma tahay in dadkii horey uga xamaalan jiray shaqadii ay waayaan oo dad kale lagu bedelo ajanibi ah
waxaan ku kalsoonahay aqoonta ama xilkasnimada dadka hawshan maamulaya oo gelaya heshiiskaan galayse inay qiimeyn badan ku samayn doonaan wax ka baxsan xirfad aan dadkeenu jiri doonto waxa ay ku heshiinayeen shirkadda sida waxyaalaha aan xirfadda aynaan u lahayn waa laga maarmaan inay ka imaan doonaan dibadda dad aqoonteeda leh iyadoo isla markaasna la abuuri doono dad aqoontooda yeesha oo mustaqbalka dhow la wareega hakiise in ay aqoonteeda leeyihiin ma qabo inay noqon doonto mid iyaguna ay baadamuddo ka noqdaan kuwa laga keenay dibaddana iyagoo ay ka shaqeeyaan waa tahay ugu dambeyn maxaad baaqood u jeedinaysaa shacabweynaha puntland ee ku dhegaysanaya shacabka reer puntland faa'iidaystaan fursadda soona dhoweeyaan ama ugu daraya hal arrin oo ah fursadda maanta ay ka faa'iidaysteen reer puntland waxaa mugdi ku jiraa haddii aynan jaaniskaas ku dhiiradeen maamulku inuu dhici lahayd in hobyo laga dhiso dekeddaas kabacdina ay noqon lahayd puntland mid dekeda berbere iyo tanhobyo udhaxaysa dadkeenuna ay noqon lahaayeen kuwa ku xirma ku khasbanaada inay deegaanadaa kale busineskooda aadaan marka waa fursad muhiima ayna ku dhiiradeen madaxdaas in lala garab istaago lala shaqeeyo lagu taageero kamiradhalinta hawshaasna dhinaca laga qabto